gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo ay wehelyayaana taliyaha ciidamada hiil walaal ee jabuuti iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo diireen deegaanka ceel calmire iyo ona biyo dhaamin iyo daawooyin diirsina dadka deegaankaasi ka dhaqana dadkan oo badan reer guuraah iyo haroob weydiisteen deegaano shalgadisan iyo weliba maamulka caasimada iyo ciidamada dowladda iyo haan hiil walaal jabuuti kumahnagana gurmadka daaweynta iyo biyodhaaminta iyoon sameeyana annagu biyaha meelaa badar ku shubna weynaynaa iyo biyo bacaha iyo alaabta dhan isaga- isaga warwareynaa ayaa waa lagula soo siyaaroo dad wada marasahoo wada oomanoo wada naqraacoo bistiisu geelaha loo gaariyaa haddii wax loo tara annagu dad xoog lahan banoomaha loogu yimi geelahaana iska yaabiyaan wallahi inaad been lagu arko waa ina darsan shalag galabda waa lahay warbeegayga biyaha ka dhaansan yaa siddeetan dollar aan ku shubnaa anugu beegay soomaanaan gar muslimka igu yimaadiya annaguna waa camin hadda dadka haddaad wuxuu tari kartaan wuxuu tar haddii kale ilaahay awal mafujid haddana ba ilaahay kariimkaa wuxuu keeno aadana ma fuji karo wax laga fujiya ilaahu aduu nasiib marka hogaad marka labaad waxaan ka mahad celinaynaa nimankiina ama jabuutiya ama sa- dowladda soomaaliya oo noo soo gurmaday mukusha aad noo keenteen mahad baan kaga celin waxaan haddana idinku sii celinaynaa waxa aan u baahannahay aad bay u muuqdaan saaka ilaahay baase baahida tiri kara adina aad bini'aadam baa tihin wax ma heli kartaan laakiin inaad noo shafaadaan baan rabnaa inaad noo rafaadaan baan rabnaa biyaha shalad noo keena waa ku shubana waa wey haddii haddeer badar noo keeno xataa ma qaybsan dhaqaano dad gaajoon wax ma qaybsan motoor waan u baahan nahay biyaha kulaylkooda aan uga deg waxa annaga aad ugu hadlay kartaana waxaa laga arkaa meeshaas cadowga yaa xidhnaa war waa la soo socdaa hey inaan idin lidaa wax kale ma ama jabuuti ha haataa midda soomaaliyeed ha ahaato mar leyla inta aragba waa la arkaa intaa nabad maxay dhab ku xidhi waxaase aad inkaga codsanaynaa in biyarana loo raadsho badarnana loo raadsho warka waa la qeexaa badarnana loo raadsho biyarana loo raadsho biyaan matoor lahayn sal ma leh biyihii oo keligooda baabuurka lagu keena waa lagu shubaa runtii waxaa lagu shubay biyihii shalay yahay xabaddu meeshay ku dhacday nin baak marka lihiisa ku dhashay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo dadka deegaanka la hadalay iyaan sheeg intii dowladdiio garab suruntaa waana ku jawaaba doontaa baahiyaha iyo hadan qabana sidan ka dhaaqsiyaha badana ku noolaayeen inta badan ee dad badan baa la heli jiray miyiga laga heli jiray waa la gooyey oo emergency sida badan waa qurxeen waxaa la yidhi wadanku wax hor wax u gudbay in wax la hormariyo iyo dhismayaal iyo development wax arrintaas taladeeda anuu qayb kama aanan ahayn laakiin waxaa dhacday inaan hadda waxaad xagganaga u fiirinaysaan xagganaga sooma jiraana waa la gooyo kaararkii way qan yihiin wax yara ka dambeeyo badnayn waxaan rabaa inaan sheego dadkaanu siday shalay ugu baahnaayeen ugu baahay say u dhibaataysnaayeen u dhibaataysay badarkii hore lama helin hadda haddana jiidaalkii jiidaal kale ku xariirsamay xooluhu gadmi maayaan lacag ma joogaan waa la ogsoon yahay oo sarar gadatana ma lahaan haddii hadda suuqa la geeyana qiimo laga bixi maayo dadkii marka biyihii iyo lacaga iyo raashinkii iyo lacaga iyo xoolihii oon gadmaynin ayaa isku haysta dhibaatadaas waxaan rabaa inaan halkan uga dhawaaqo inay jirto emergency ah in hay-adaha samafalka oo wax bixi jiray iyo dowladda soomaaliyeed iyo dadka diyaasbaradaha ama dalka gudihiisa jooga oo ilaahay waxsiiyo dadkan ka dhashay ama deegaankan wax ka degan amase u maqan ama islaamnimada ku danqanaya inay dadkan wax la soo gaaraan iyo dadka ku dhaca marka adinkana inaad ogaataan inaan waxa aad xagga naga u fiirinaysaan aysan gacantanaga ku jirin waxaan rabaa wixii aan karno waa qabanayna haddii ilaahay yidhaaho dadkan biyodhaaminta ee lankasuubi deegaanka alcimire hoos kooyo degmada dhuuso mareeba iyo weliba kooyasi xillaa roob yaraan ku jarta guud ahaan dalka soomaaliya iyadoona dadka reer guuraaga iyo xoolo dhaqatadaba iyo beeraleyda dareemahayana saansaan abaareeda